إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay deegaanka daarunacma ee gobolka shabeellada dhexe afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay inay dhan waliba ka fashilmeen shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo dowladda federaalka ah isagoo sidoo kale bogaadiyey guutooyinka naftuuthurayaasha ah ee ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal beeleedyo ka dhashay muran dhuleed ayaa ka dhacay qaybo ka mid a gobolka galgaduud sarkaal ka tirsan booliiska waddanka kenya ayaa lagu dilay gudaha waddankaas al-shabaab waa awood aan la loodi karin oo isku diyaarinaysa xukunka soomaaliya waa ciwaanka maqaal aad ku dhegaysan doontaan warka
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay deegaanka daarunacma ee gobolka shabeellada dhexe wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedanaya moxamed cali ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta aroortii hore dagaal kula wareegay deegaanka daarunacma oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe askartii dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa iyo kuwo macawiislay ah ayaa markii ay xabaddu bilaabatay isaga cararay goobta kuwaas oo u firxaday aadan yabaal iyo alkowthar war-saxaafadeed ka soo baxay taliska xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen deegaanka islamarkaana ay burburiyeen saldhigyadii ay ka carareen ciidanka dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta waxa ay saakay oo jimco ah dagaal kula wareegeen deegaanka daarunacma ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ciidamadii riddada ayaa dagaal kooban kadib isaga cararay deegaanka waxa ayna mujaahidiintu dhulka la simeen taliskii ugu weynaa iyo dhammaan difaacyadii cadowga ee deegaanka daarunicma ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab firxadka cadowga ayaa u baxsaday dhinaca deegaanka alkowthar iyo aadan yabaal halkaasoo ay ciidamada mujaahidiintu kusii baacsanayaan ayaa lasii raaciyey bayaanka sidoo kale bayaanka ayaa lagu yidhi wixii faahfaahin dheeri ah dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah haddaba sidee ayuu ahaa deegaanka daarunacma ka hor inta aysan ciidamada dowladda federaalka halkaasi imaanin waxaa su-aashaasi ka jawaabaya nabadoon macalin maxamed macalin xasan oo ah nabadoonka beesha daa'uud daarunama muya kuwan imtixaanka shayaadiinta intaysan imaanin ka hor waxay aheeda deegaan istaraatiijiya aad iyo aad u nicmo badan baa daarunicmo loogu yimid ee loogu bixiyo qabtaa waxaa meel oon leeyahay ahaa jirta walaalaha mujaahidiinta ayaa ka bajiyaxeen meelkaasoo mataqaanaa ee ummadda ay aad ugu ooneed un una baahneed waxay noqotay meel mataqaanaa mujtamaceedu aad u fara badan yahay waxay noqotay meel markii lagu xisaabtamo degmooyinkan wilaayada shabeellaha dhexe gaar ahaan waqooyiga ee jira meesha ugu jaam badan uguna makhluuq badan bay naqatay uguna suuq weyn intaas nicmadaasay haysatay ceelay heshay masaajid weyn oo jaamacaday heshay waxay heshay mataqaanaa dacwo iyo diinaa laga furay ummadda iyadoon barwaaqadaas iyo nicmadaas ku naal loo haaya ayaa waxaa ku soo duulay murtadiinta xasan gurguurto oo uu horkacayo oo maraykanka oo murtafiqada maraykanka ah oo u yahay dabadhilka ay u yihiin ayaa deegaankaas soo weeraray dhibaatadaasayna deegaankii gaarsiiyeen muddo sagaal bilood ay ugu dhibaato ku haayeen sideed bilood baan yidhaahda dalka muslimiinta ah xijaabkii bay bay dumiyeen raayadi tawxiidkay siibeen isay dab saareen waxyaaba ay sameeyeen wax lasoo koobi kara ma aha walilahi alxamdu waa sugaynay in yowma min alayaam ay raxmadda alla noo imaanayso saakayna soo gaadhay waana ilaahay anagu mahadcelihina subxaana watacaala doctor xanafi cabdi sheikh aadan ayaa isna aaminsan in weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sababeen in dowladda federaalka ay dhinac weliba ka saameeyaan islamarkaana uu khilaaf soo kala dhex galo
xasan wuxuu ku qaraabeynay wuxuu dhahayay soomaali oo heshiis ah oo ummadda kale la heshiisaan wadnaa caawa mashruucaas soomaali heshiis ma haysaan aqoonyahankaa la hadlaya ma haysaan soomaali heshiis somalilan aawey heshiis miya may wayna caladaysaa tuu khaayan baa leedihin haye aawey puntland aawey waa isna caladayaan maanta maxaa ka taga maanta puntland ya ma aqoonsanin ma raacsanin lama jirno tuug khaa'ina waaye ma yeelayn wuxuu suuriga leeyahay ka soo tag maxaan soo aadnaa waxaa soo aadaa meesha galmudug soo aad galmudug salaada waa islama dukadaan xasanba salaada ilaahay ba islama dukadaanba haa galmudug goormay dukatay saaki shalay dukatay ciiddi soo mahin anaga goormaan dukanay daraan dukanay soo maaha maba iska warqabaanba shaqa iskuma lahaba soo soco shabeellaa dhexe waa kana xawaalla waxaa ku gudbay maanta isteed cusbaa samaysana dheheen waa ka baxnay xasan iyo beentiisii markii dabka lagu shubay oo la baabi'ay maanta caqliga qaateen haye abgaal aawa ka soo qaad abgaal waa ka maanta hadlahayo waay war nooga baxa idma rabnay dulla aadahan dhiga naga baxa kuwa dhiha maanta waay kuwa raacdeehay maanta abgaal waay kuwa ka soo saarhay abgaal waay soo soco shabeellaha hoose imaw maxaa ka taagan baraaw maxaa ka taagan mis haystaan baraaw iyo xasan iyo mis haystaan waa kala tagin waa isna caladeen ciidamada isku dagaalimahaya soo soco geda imaw geda maxaa ka taagan mise salaamiyan geda mise salaamiyan jubbaland ma heshiisa ma heshiisa aawe marka mashruucii beenta ahaa ee siyaasiyiin la gedayay soomaali heshiis ah oo caalamka la heshiis ah waxay ku dambaysa war waa bootaalayaal waaye beenaalayaal waaye dhamiir laabayaal waaye xitaa waxa ay ku hadlayaan dad ka fikira ma aha aawe shabaab waa biyo ka guray biyaha ka guri iye biyihii maanta ka gureen xasan may ka gureen mise anaga naga gureen anaga maanta laabon ka dagaalamahaynaa xageen joognaa meel kastaan ka dagaalama alxamdulilah fadigi subxana wa tacala biyihiyay ka gurin biyi xasana ka gurin maanta waa kala carreen aawo ra-isul wasaarihii waa dhuntay sacuudi waa carraaliyin maanta war waxaa ma dhegeysta kaliyir maalin walbe sacuudigan isku soo madaalinaya aawe xagee lahaya weerarkii maanta ka dhacay deegaanka daarunicma ayaa ka mid ah weerar cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadayaan fariisimaha ay ku sugan yihiin askarta shisheeye ee kusoo duulay dalka iyo kuwa dowladda federaalka waxaana marar badan sidaan oo kale weeraro xoogan ay mujaahidiinta ku laayeen boqolaal ciidamo ah oo isugu jira kuwa shisheeye iyo askarta dowladda federaalka afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay inay dhowalba ka fashilmeen shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo dowladda federaalka isagoo sidoo kale bogaadiyey guutooyinka naftooturayaasha ah ee ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahad cubayd ayaa ka waramaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa dhowaan ka qayb galay xaflad qalinjabin ah oo rag ka tirsan mujaahidiinta mucaskar loogu soo xirayay wuxuuna halkaasi ka jeediyey kelimad aada u muhiim ah oo uu kula hadlayay dhinacyo badan isagoo sidoo kale diray fariimo kala duwan oo ku wajahan cadowgiisa sheekh cali dheere ayaa dadka uu la hadlay waxaa ka mid ah ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka wuxuuna dareensiiyey sida looga necab yahay soomaaliya bulshada soomaaliyeedna aysan u rabin gumaysigooda qayaxan wuxuuna tusaale u soo qaatay isagoo u tilmaamaya sida looga nacay soomaaliya macrakadii weyneed ee dhowaan ka dhacday magaalada buulamareer iyo wixii ay magaaladaas ku arkeen dagaalka kadib cadowga allaah ee isugu jira macataleyda saliibiga ah iyo dabadhilfada murtadiinta ah waxaan leeyahay muddo lix iyo toban sano ah ayaad dhiigbax joogta ah kala kulmaysaan muslimiinta iskakiin difaacaysa ee dulmigiinna guracan iska celinaysa waadna aragteen inaan la idinka jeclayn dalkan soomaaliya aadna ku joogtaan awood iyo ismaqiiq waxaa tusaale idinku filan buula mareer oo ugu dambaysay oo markii allah fadligiis ciidankii meeshaa degganaay ee ugaandhayska la xasuuqay magaaladana laga xoreeyey ay dadweynihii farax darteed ay ku soo xoomeen walaalahooda mujaahidiinta ah ay mucaanaqeeyeen oo marxabeeyeen ayna weliba isku milmeen waxaa la mida dhammaan meelihii aad tagteen dad miaad ugu tagteen magaalooyinkii aad adgeyseen mooryaantiinna iyo gaalada aad geyseen caddaanka ah ee maraykanka aad geyseen dad ma ugu tagteen dad uguma tegin taasi waxay marka daliil u tahay in maantay duulaankiinnii aad soo qaadeen siyaasad ahaan military ahaan iyo fikir ahaanba uu dhammaantiis u guuldaraystay oo fashil ku soo ilaaday afhayeenka ayaa sidoo kale la hadlay guutada naftootorayaasha oo mucaskarka ribci ibni caamir qayb ka ahaa wuxuuna u sheegay kaalinta ay kaga jiraan jihaadka lagula jiro soo duulayaasha iyo in nafurkoodu noqon doono taariikh looga sheekeeyo jiilka berri
halyeeyada guutada istishaadiyiinta wiilashayda iyo walaalahayga aan aada iyo aada u jecel lahay haddii ay yihiin libaaxyadan maantay horteenna ka muuqda ee ka qalin jibinaya mucaskarkan iyo kuwa kale ee ku jira xeryaha kale ee tababarka iyo icdaadka iyo haddii ay yihiin kuwa hadda aan idinla hadlayo tarabuska ugu jira cadowga allah ee u dhakan waxaan geesiyaashaas dhammaantood leeyahay allah subxaanahu wa tacaala ayaan ku dhaartay waxaad tihiin junuud ay ummaddu ku faanto iyo jiil taariikhdu xusi doonto oo qisaskooda looga sheekeeyo safaxaadka dhalaalaya ee jihaadka mucaasarka ah ee ay ummadda islaamku ku doonayso inay isaga dulqaado heryada gumaysiga kuna soo ceshato sharafkeedii ka lumay boqol sano ka hor allah subxaanahu wa tacaala ha weyneeyo ajirkiina mathaalkiina oo kalena allah subxaanahu wa tacaala ha inoo badiyo fadligiinna iyo darajadiinnuna iyo qiimihiinnuna waa mid aan halkan lagu soo koobi karin hal maqaam oo keliyana aan lagu aan lagu gudan karin ugu dambayntii sheekh cali dheere ayaa baaq muhiim ah u jeediyey ummadda soomaaliyeed wuxuuna ku booriyey inay ka qayb qaataan halganka lagula jiro shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo kuwa dowladda federaalka ee garabka u ah
waxaan dadka soomaaliyeed yar iyo weyn rag iyo dumar aan ugu baaqaynaa inay u kacaan dagaalka hadda socda si dadkii uu seegay ajirkii hore ay hadda uga wada qayb qaataan dhammaystirka cadowga ugana cadgoostaan kufaarta ku jowrfashay dadkooda diintoodana u difaacaan ogaadana diinta waxaa leh qofkii u dagaalama waxaan idinkugu baaqaynaa ooaan idinkugu yeeraynaa waxa weeye waa sharafkiinna iyo cisigiinna waa dagaal uu allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay mid idin noolaynaya haddii aad u soo kacdaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuxsharuun marka waxaan leenahay soo haleela kaafilada soo haleela oo ka daba imaada muuqaalkii ay dhowaan soo saartay alkataa'ib al ikhbaariyah oo uu qayb ka ahaa dhowlatus milatari oo ay sameynayeen ciidamada loo soo xiray mucaskarka ayaa dhaliyey hadalhayn xoogan wuxuuna ilaa iyo haatan u baahayaa si xowli ah al-shabaab waa awood aan la loodi karin oo isku diyaarinaysa xukunka soomaaliya waa ciwaanka maqaal ou qoran in lagu magacaabo macalin maxamuud waxaana sidiisa noogu akhrinaya moxamed amiin sanad kadib duulaankii uu ku dhawaaqay hogaamiyaha dowladda federaalka ee degan villa soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa muuqata in al-shabaab ay ka qaadeen xamladaasi ad adeyg karti tirobadni xagga dagaalada ah iyo waayo aragnimo intaasi oo dhammi waxaa dareemi kara qofkii daawaday muuqaalkii ugu dambeeyey ee ay kooxdu baahisay oo lagu soo bandhigay kumanaan askari oo tababar loo soo xidhay maalmo ka hor inta aan la dooran xasan sheekh maxamuud bishii may labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaa magaalada jilib iyo meelo kale oo ka mid ah jubbooyinka gaaray weriye jamaal cusmaan oo ka howlgala janaal foor wuxuuna wariyuhu sheegay in al-shabaab ay isku diyaarinayaan la wareegitaanka soomaaliya aniga iyo dad badan oo soomaali ah waxaan ka midaysnaan in hadalkaasi aan u arkaynay mid ka badbadis ah laakiin markii aan daawaday muuqaalka tababarka loo soo xiray kumanaanka askari ee jihaadoonka ah waxaan ogaaday in jamaal uu cabiray waaqica dhabta ah ee jira isma lelehi hadda in ay laba qof ku murmi karaan in al-shabaab ay leeyihiin rajo dhow oo ah in ay dalka la wareegaan mar kale waxay al-shabaab muujiyeen habacsanaanta siyaasadda maraykanka ee soomaaliya taasi oo dalkan ka wada howlgallo duqaymo ah oo lagu beegsado deegaanada ay maamusho kooxda maxaa yeelay wardoonnada c i e da ee gudaha iyo qalabyadooda wax duuba intoodaba waxa ay ku guuldaraysteen inay helaan xogta la xidhiirta ciidankan aadka u badan ee qalinjebinayay haddii sannado dhow ay dad badan oo soomaali ah oo aan anigu ku jiro ay rumaysnaayeen in al-shabaab yihiin koox dhalinyaro ah oo aan lahayn yool dheer oo ay hiigsanayaan waxaan isleeyahay taasi wax badan ayaa iska beddelay waa tan cali dheere uu leeyahay isaga oo farta ku fiiqaya rag hareerihiisa fadhiya kuwani waa aabbayaasheenna kuwani waa walaaladeenna kuwani waa wiilasheenna taasi micnaheedu waxa uu yahay in kooxdu haysato khibradda awoowayaal siddeetan jiro ah kartida garcas afartan jiro ah iyo xoog furnaanta dhallinyaro labaatan jiro ah xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya haddii hanjabaadiisa sanad ka hor ay gelgishay taageerayaasha al-shabaab qaarkood hadda wuxuu noqday tusaale ay kooxda u soo qaadato maad iyo qosol cali dheere oo qoslaya ayaa madaxweynaha ku tilmaamay bilaash xiite wuxuuna weydiiyey bal waxa uu ka dheefay dhaartiisii caanka ahayd dhallinyarada jihaadoonka ah qaybtooda fulisa qaraxyada culculus ee gawaarida iyo kuwa suumanka loo adeegsado ayaa hadda u muuqda kuwa la ciirciiraya xeryaha tababarada ee al-shabaab gulufkii lagu qaaday kooxda waxaa muuqata inay u noqotay xeelad hor leh oo ay ku qorato ciidamo cusub ileen dhallinyaradu waxa ay ku qanciyaan in duulaan lagu yahay shareecada islaamka marka aad u fiirsato hadallada ay jeedinayaan hogaamiyeyaasha xarakada al-shabaab waxaa muuqata in tajrubada afghanistan ay u noqotay mid dhiirigelinaysa damaca jihaadiyiinta soomaaliya muuqaaladii garoonka kaabul ayuu sheecali dheere kusoo hadalqaadiyay fiidiyogan cusub isagoona u digay xubnaha ka midka ah dowladda federaalka ugu dambayntii waxaa la gudboon qolyaha ku lugta leh siyaasadda soomaaliya oo ay ugu horeeyaan maraykanka u n-ka khaliijka iyo xitaa dowladda federaalka ee soomaaliya in wakhti badan aan la iska lumin wareega ciyaartana aan la sii dheereenin iyo in la soo dedejiyo in lala hadlo al-shabaab oo dhallinyaradu bahalla maahane kamana xag jirsana taalibaane talada dalkoodana laga qaybgeliyo loona madax banneeyo maamulka dhulkooda soomaali isku diin oo isku dhaqan ah ayaa dalka degganee dagaal beeledyo ka dhashay muran dhuleed ayaa ka dhacay qaybo ka mida gobolka galgaduud maxamed ciise ayaa ka waramaya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal u dhexeeyey maleeshiya beeleedyo kuwaasoo ku dagaalamay gobolka galguduud gaar ahaan meelaha ay ka tiriso maamulka galmudug dagaalkan ayaa u dhexeeyey laba maleeshiya beeleedyo waxa uuna ka dhacay duleedka deegaanka ilix ee hoostagta deegaanka ceeldheere ee duleedka magaalada dhuusamareeb waxay isku adeegsadeen maleeshiyaadkan habbeeleedka isku dagaalaya qoryaha waaweyn iyo kuwa fudfudud waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac halka uu dagaalka ka dhacayay goobjoogayaal ku sugnaa ayaa sheegay inuu dagaalku ahaa mid aad u cuslaa isagoona ka dhashay dhulol laysku qabsaday ilaa iyo hadda maamulka galmudug mausan ka hadlin mar sii horeysayna xildhibaano ka tirsan galmudug ayaa sheegay inay iyaga isu diraan hubkan isugu dhiibaan qabaa'ilka ku dagaalama halkaa
sarkaal ka tirsan booliiska dowladda kenya ayaa lagu dilay gudaha waddankaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi wararka naga soo gaaraya waddanka kenya ayaa ku waramaya in askari ka tirsan ciidamada booliiska waddankaas uu toogasho u geystay sarkaal booliis ah dhacdada ayaa waxaa laga soo tabinayaa deegaan lagu magacaabo tafate oo ka tirsan ismaamulka taite tafate kaasoo ka mid ah ismaamul goboleedyada ka jira gudaha waddanka kenya sarkaalka iyo askariga ayaa waxaa dhex maray buuq waxaana goobta ka socday howlgal uu fulinayay sarkaalka iyadoona askariga uu bilaabay inuu rasaas ku furo sarkaalkii hogaaminayay warbaahinta maxalliga ah oo goobtaas sawiro kasoo qaadiya ayaa waxay sheegeen in askariga oo dhaawac ah goobta laga helay isaga ayaana garabka iska toogtay sida ay xogta ku waramayaan si aan looga shakin in dhacdada uu isaga ka dambeeyey laamaha ammaanka ee waddanka kenya ayaa sheegay in dhacdadan ay baaritaan ku samayn doonaan xogo hordhaca ah oo ay heleen waxay sheegeen inay ku xaqiijinayaan in askariga uu isaga dilay sargaalka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal waa naga intaa